بإسلامي وإيماني أضاء بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal waa barnaamijkeennii axkaamta ramadaanta aynu kaga hadlaynay aynu ugu talagalnay bisha barakaysanee ramadaan waana cashirkeennii tobnaad ee duruusteennii taxano ahayd waxaanaynu kaga hadlaynaa waxyaalaha soonka aan waxba yeelaynin ee laga yaabo dad fara badan inuu qaataan inuu soonku ka buraayo oo la doonaayo qofka muslimkii inuu aqoon u yeesho oo uu ogaado inaan soonkiisu waxba ka noqonaynin waxaa ka mid ah qofku isagoo sooman haddii uu biyo dhex galo ama uu maydho soonkiisa waxba ka noqon maayo maydhashadaa uu maydhay iyo hadduu biyo quuso midina waxba soonkiisa ka yeeli maayo lama rawaahu abubakr binu cabdiraxmaan can bacdi asxaabi الnabiy salى اllahu عalayh wasalam annahu xadaahu faqaal walaqad ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam yasubu calaa ra'sihi اlma wa huwa saa'im waxaad arkaysay buu leeyahay asxaabtu waxay leeyihin waxaad arkaysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo isku shubaaya biyo isagoo sooman min alcadash aw min alxari haraad dartii ama isagoo markaa kulayl dartii isagoo ka maydhanaya macnaha kulayl dartii isagoo biyaha isku shubaya ama haraad dartii isagoo isku shubaayo qofku markuu aada u kulaado ama aada u haraado waa kan madaxa iyo maydhmaydhee biyaha isku shuba dhan waa isqaboojinaya isagoo markaa isqaboojinaya ayaanu arkaynay marka waxa weeyaan adoo kulul ama adoo haraadan haddaad biyo aad ku maydhato ama aad dhex gashaba waxba kaa yeeli maayo rawaahu axmed wa maalik wa abu daa-uud biisnaadin saxiix markaa maydhashadii soonkii waxba ma yeelayso wa fii saxiixayn can caaisha radi allahu canha ana nabiya sala allahu calayh wasalam kaana yusbixu junuban wa huwa saa'im uma yaktasil waxay leedahay caashi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa kii waa bariistay isagoo janaabo qaba dabeedna wuu maydhan jiray markaa maydhigaasi inaanu waxba yeelaynin ayuu xadiiskaasi daliilu yahay oo isagoo xataa janaabo qaba ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa waagu u baryi jiray dabadeedna wuu maydhan jiray fa idaa dakhala almaa fii jawfi saa'im min qayri qasdin sawmuhu saxiix haddii uu qofku isagoo maydhanaya oo dee waajib u maydhanaya haddii biyo ay ku sibqaan oo ay sidaa ku gaadhaan calooshiisa iyo joofkiisa soonkiisu waa saxiix isagoo aan u qasdiin qofku markuu maydhanaya dee waajib buu ayuu u maydhanaya inuu maydhaana waa waajib isagoo janaabo qaba hadduu qofku waa bariisto inuu maydhaa waa waajib wey haddaba maydhigaas waajibkaa u maydhanayo hadday wax ku sibqaan oo dabeedna afkiisa ay wax ka galaan amba sankaba oo dabeedna ay sidaa caloosha ku gaadhaan isagoon u qasdiin waxa weeyaan soonkiisu waa saxeex waxba ka noqon maayo waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha aan soonka burinaynin indhakuushi indhakuushi iyo wixii qofku uu indhaha iska marinayey ayaan soonkii waxba yeelaynin haba ka dareemo oo inta iisha galaanba hadduu doono dhanxana gabaha ka dareemo wixii uu halkan iska marinaye soonkiisu waxba ka noqon maayo maxaa yeelay dee ishu uma daloosho joofka uma daloosho iyadu sida sankoo kale iyo maaha iyo afkoo kale iyo marka waxba ma noqonayo soonkiisu wacan anas annahu kaana yaktaxil wahuwa saa'im anas wuxuu ahaa mid indhakuusha isaga oo sooman وإلى هذا ذهب الشافعي وحك وحكاه ابن المنذر عن عطاء والحسن والنخعي وأوزاعي وأبو حنيفة وأبي الثور وروي عن ابن عمر وأنس وابن أبو أوفى من الصحابة صحابة صدر من سلاس قبان إن أن السونك إن كوشو آني وحبك يلينين هو مذهب الداود وي مركا معناه وحويا قفك إن كوشي waxba kama yeelayso haddii uu indhakuusho isaga oo sooman oo innaga waxaa dhaqan inoo ah dumarkunbaa indhakuusha laakiin indhakuushu rag iyo dumarba way leeyihiin rag iyo dumarba way u bannaan tahay oo indhakuushu waa indhahay u fiican tahay oo waa dawa aragga indhahay aad ugu wanaagsantay innaga laakiin waxa weeyaan nin indhakuulan haddii la arko waa ceebbaa dhaqankeenna oo waxay yidhahdaan hadduu ninku indhakuusho meherkaa qabanaya meel ade ka keeneen lama garanayo waa macnaa waxa weeyaan waa waxaan saliya raatoona lahayn markaa indhakuushu waxba ma yeelayso waxba ma yeelayso waxaa kaloo aan waxba yeelaynin dhunkashadii hadduu qofku naftiisa hanan karayo hadduu xaaskiisa dhunkado ama uu taataabto soonkii waxba ka noqon maayo وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قال وحتى كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوها يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه وحي هذا عاشي نبي وحوها كي رنكضة حاسس كي سيسوغ صومان كي لف مبارشة روضة تاتابتا إسوغ صومان وحانوها كايدن كوهنا شبضا xubintiisa xubintiisa taranka ka idinku hanasho badan ayuu ahaa waxay tilmaamaysaa macnaha idinku haddaan adinsanan karaynin ha ku dagmina wey ha ku dagmina marka caashe waxay leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu dhunkan jiray xaasaskiisa isaga oo sooman wuu la faraka ciyaari jiray wuu taataaban jiray isagoo sooman laakiin wuxuu ahaa ka ugu hanasho badan xubintiisa taranka وعن عمر رضي الله عنه أنه قال وحول هششت يوما مالين بان فرفرعوني إيا نشاط بان دريمي بول فقبلته أنا صائم حاس كي بان لون كضي أنه صوما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي قانو إمد بول فقلت وحنري صنعت اليوم أمرا عظيما ما أنت وحن سمي رسول الله أرن آدي آدوي أي سمي قبلت وأنا صائم لو كان شان لا إمد أنه صوما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحد أرأيت وحد كورنتا لو تمضمضت بماء هداد بي كل غلغة كورن وأنت صائم أدقو صوما الكورن قلت وحد لا بأس بذلك مارت الغلغة شراس اللي بعد تمله قال ف... ففيما هتام حال هذا والله مد بمكالي النبي عليه الصلاة والسلام واسكمت لغلغة شدي iyo dhunkashadii cumar ilaahay ka raali noqday waxa uu leeyahay maalin maalmaha ka mid ah ayaa anigoo sooman baan firfircooni dareemay macnaa hamad ayaan dareemay dabadeedna xaaskaygii ayaan dhunkaday dabadeedna markiiba wuxuu dareemay inuu arin sameeyey aan loo baahnayn dabeedna uu soo cararay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimid oo wuxuu yidhi arrin weyn baan maanta sameeyey arrin weyn ayaan maanta sameeyey xaaskaygii baan dhunkaday anigoo sooman markaa wuxuu eegayaa ma soonka inuu ka buray iyo inaanu ka burin dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam tusaale kale uu soo qaatay wuxuu bal ka waran haddaad luqluqato biyo adigoo sooman dee dhibaato ma laha baan idhi buuri dabeedna nebigu wuxuu ihi calayhi salatu wasalaam taasay la mid tahay macnaha waxa weeyaan luqluqashadu sidaanay waxba u yeelayn baan dhunkashaduna aanay waxba u yeelayn ibnu mundar رخص في القبلة عمر وابن عباس وابي هريرة وعائشة وعطاء وشعبي والحسن وأحمد وإسحاق انت سبوي بنيين دونك الشرح وحيدا وي بناتي يقول أنا أحبك حرن ومذهب أحناف وحناف والشافعي مذهب أحناف يشافعي وحيدا أنه تكره على من حركت شهوته qofka shahwadiisa iyo dareenkiisa uu dhaqaaqayo waa loo karaahiyaystay walaa tukrahu ligayri qofka aan dareenkiisu ka caynin looma karaahiyaysanin laakina alwlaa tarkuha inuu qofku iskaba daayo mar hadday maalin rabadaan tahay oo xaaskiisa aanu agteeda marin ayaa ka fiican walaa farqa bayna ashaykhi waashabaab fii daalika arrinkaasina far farqi ma laha bay yidhahdeen hadduu yahay nin dhallinyaro ah iyo hadduu yahay nin odaya walictibaaru bitaxriiki shahwa ictibaarku waxa weeyaan shahwadiisu iyo dareenkiisuma dhaqaaqaya qofkan wa khawfu linzaal iyo ka baqasho laga baqanayo inay wax ka yimaadaan oo biyo ay ka yimaadaan fa in xarakat shahwatu shabaab haddii qofkii dhallinyarada ahaa ay dareenkiisa uu kacayo aw shaykhu qawiyu ama odaygii weynaa dareenkiisa uu kacayo karihat waa loo karaahiyeystay wain lam taxarakhaa haddii aanu laakiin dhaqdhaqaaqaynin lishaykhi waashabaabi daciif sida odaygii iska da'da ahaa iyo dhallinyaradii iska daciifka ahaa lam tukrah looma karaahiyeysan walowlaa tarkuhaa laakiin inay iskaba daayaan dhammaantood oo aanay dumarkii dhunkanintaa taabaninna ayaa kasii fiican maxaa yeelay nabadgelyada dee wax loo dhigaa ma jiro inuu qofku iska bad qabo oo aanu badba gelin ayaa ka wanaagsan waxay leeyihiin labadaa sheekhe axnaafta iyo shaaficiyadu waxay leeyihiin waa loo karaahiyeystay qofka haddii shahwadiisu dhaqaaqayso waa loo karaahiyeystay marka mar haddii wax laga baqanayaana waxa weeye amba oday ha noqdo ama nin dhallinyaro ha noqda shayga la ictibaarinaya waxa weeyaan shahwadiisu iyo dareenkiisu qofkan ma dhaqaaqaya waxa laga baqanayaana waxa weeye khowfulinzaal inuu qofkan biyo ka yimaadaan oo soonkiisu buro ille waxa weeyaan diinteennu ka hortag ayay wax walba ku samaysaa si aan waxaan shayganiba u imanin ayaa laga hortagaa marka ha dhowto sidii qofkan si aanu soonkiisu u khalkhalin oo aanu uga burin ayaa la leeyahay wax ayaa la diiday wax alla wixii sababu noqonayo oo dhan sidaa darteed ayaa leey mar haddii dareenkiisa uu qofkan kacayo gabadhiisa yaanu dhunkanin yaanu taataabanin yaanu meel la seexanin ha ka fogaado ilaa waxa weeyaan naftu waa doqone way ku daqaqami kartaa sidaa darteed waxa weeyaan ha iskaga durko oo yaanu u dhowaanin si aan soonkiisu uga fasahaadin wasawa waxaa isku mid ah qublu lkhadi aw ifami aw hayriha hadduu ka dhunkado dhabanka ama afka uu ka dhunkado waa isku mid weeyaan dhunkashadii meesha doonaha ka dhunkada waa isku mid wakadaa waxaa la mid ah almubaashara bilyad isagoo gacanta ku taataabtaana waa la mid weeyaan walmucaanaqa iyo isagoo markaa qooroqoorayn laabta ku qabta waa la mid weeye xukmu lqubla unbay noqonaysaa manaa waxa weeyaan mubaasharadii iyo dhunkashadii macnaa waxa waa isku mid weeye hadduu qofkii gabadhii la faraka ciyaaro oo uu taataabto iyo haddii uu dhunkado waa isku mid weeye labaduba dareenkay kicinaya markaa wixii dareenka kicinaya oo dhan ayaa la diidaya markaa mar haddaad maalin rabadaan ay tahay oo aad sooman tahay xaaskaaga ha u dhowaanin iskaga fogow iskaga fogowo si aanad markaa ugu daqaqamin amba aanay gacani kaaga dhicin iskaga durug iskaga durug waxaa kaloo soonkii aan waxba yeelaynin irbadii qofka curuuqda lagaga mudayey ayaan waxba yeelaynin mar haddii aanay de jaldigii ay tahay oo aanay maaragtay joofkii aanay toos ugu xidhnay dee waxba ma yeelayso laakiin waxaa kaloo culimmadu ay diidaan de markay buluukoos tahay ee cunto ahaan loo qaadanayo taasay markaa culimmadu ay diidaan laakiin tan kale irbadaha caadiga ah qofka lagu mudayo taa waxa weeyaan soonkii waxba ma yeelayso waxaa kaloon soonkii waxba yeelaynin toobinkii qofka la toobaayey faqad ixtajama nabiyu sala allahu calayh wasalam wahuwa saa'im nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu istoobay isaga oo sooman riwaa albukhaariyu isagoo sooman buu istoobay laakiin idaa kaana tudcafu saa'im fa innaha tukrahu lah haddii qofku uu daciifayo oo marka dhiig dee ma garanaysaa qofkii laga shubay dhiig baa laga shubayaa oo toobinkani waxa weeyaan dee dhiigba qofkii laga saaraya hadduu daciifayo waa la karaahiystay qaala haabit isagoo wuxuu leeyahay lianas isagoo ka warramaya kuntu takrahuuna alxijaama lisaa'im calaa cahdi rasuuli اllaahi sala allahu alay slm qaala laa ila min ajli dacf rawahu albukhaariyu wakayru haabit bunaani wuxuu leeyahay lianas buu ku yidhi ma ahaydeen kuwa karaahiyeysta toobinka wakhtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam miyaa karaahiyeysan jirteen qaala laa buu yidhi ilaa min ajli dacf inuu qofku ku daciifayo mooyaane qofku hadduu ku daciifayo oo maaragtay uu de soonkii uu u nuglaanayo iyada waa la karaahiyeystay oo awooddiiyo tamartu ay ka dhacayso taa waa la karaahiyeystay laakiin waxa weeyaan sida kale way bannaan tahay waxaa kaloo culimmadu ay diidaan iminka dee dhiiggan la shubaayo taa culimmadu way diidaan waxay yidhahaan qofku mar hadduu sooman yahay waa inaanu dhiig shubin waxa kaloon soonkii waxba yeelaynin luqluqashadii iyo sandaarsigii ayaan isagu waxba yeelaynin ilaa annahu laa tukra ilaa annahu tukrahu lmubaalaqatu fiihima laakiin waa la karaahiyeystay inuu qofku ku xeel dheeraado inuu ku xeel dheeraado waa la karaahaystay facan lkayd binu sabura ana nabiy sala allahu alay slm qaala waxau yidhi ida stanshaqt faabliq ilaa an takuuna saa'ima rawaahu asxaabu sunan markaad weysaysanayso ku xeel dheerow sandaarsiga inaad tahay qof sooman mooyaane markaa qofkii soomanaa isagu inuu ku xeel dheeraado waa la diiday sababta waxa weeyaan waxa laga hortegaya waa sidii maarata dhunkashadii oo kale oo dee inay qofkan wax ku siibtaan markaa isaga aayar saasuu saasuu yar odhanayaa laakiin fiiftii iyo maaragtay ku-xeeldheeraanshihii uu hore ugu tuuraayey taasaa la diidaya iyo qofku inuu maaragtay luqluqashada afka uu ku wadwado saas un luqluq markaaba isku tufo mooyaane marka inu weysaysanayo mooyaane labadaba uu isilaalinaya luqluqashada iyo sandaarsiga labadaba oo ku xeel dheeraan maayo laakiin markaanu soomanayn waxaa la doonayaa nabigu waa kii lahaa xagga hore gaadhsiiya shaydaanku halkanuu seexdaayuu ku kaajaaye gaadhsiiya oo hore u wada oo meeshan soo nadiifiya habeenkiiba halkaa seexanayan kaari ku dhacday marka marka kaadidiisa iyo wasaqdiisaasaa laga soo nadiifinaya laakiin haddaad sooman tahay ku xeeldheeraan may sida aayar ayaad sandaarsanaysaa wa qaala tirmidi wuxuu yidhi xasanun saxiix weeye xadiiskani waqad karaha ahlucilmi sucuud lisaa'im waxay karaahiyeysteen in sanka qofku wax iskaga shubo isagoo sooman taa waa la karaahiyeystay oo waxay yidhaahdeen wuu afurayaa qofku wuu ku afuraya hadduu sanka wax iskaga shubo sababtoo dee sanku wuxuu u daloolaa joofka hoose ayuu u daloolaa sidaa darteed iyada sanka waxba lagu shubi maayo waa ibnu qudaama wa inta madmada wastanshaqa fi tahaara fasbiq ilmaa fasabaqa almaa ilaa xaqiqihi waxau leeyahay wainta madmada hadduu luqluqdo wastanshaqa oo uu maaratay uu la yimaado markaa sandaarsi fi dahaara marka uu dahaarada qaadanayo weysada iyo wixii la mid a fasabaqa almaa oo biyo ay markaa u ordaan ilaa xalqihi dhuuntiisa oo de halkaa ay markaa afka ay ka galaan min kayri qasdin walaa israafin falaa shaya calayh isagoo aan qasti iyo ujeeddo aanu lahayn u qastiyin isla markaana aan xadgudbin waxba laguma laha wa bihi qaala awsaaci wa isxaaq washaafici fii axadi qowleyh wariya daalika ibnu cabaasna sidaasa laga wariyey ibnu qudaama waxau leeyahy hadduu qofku luqluqdo ama sandaarsado markuu dahaaro qaadanayo dabeedna ay biyihii ku sibqaan oo ay sidaa intay khalqiga ka galaan halkaa san ka galaan dabeedna ay halkaa afka dhuunta hoose ay halkaa caloosha ka tagaan isagoon qasti iyo xadgudub midna aan la iman min kayri qastin walaa israaf labada la diidaya waa taa wey waa xadgudub qofkii umuu qastiyinoo waxaan umuu jeedin inuu maaragtay dee uu gaadhsiiyo caloosha manuu xadgudbinoo intii la doonaayay kamuu badinin markaa wax dhibaata a ma laha wax dhibaataa ma leh waxaa kaloo aan soonka waxba yeelaynin oo qofku markuu sooman yahay aan soonkiisa waxba yeelaynin haddii uu wax cuno ama wax cabo ama uu xaaskiisa u galmoodo isagoo moodaya in waagi bariyey anaa waxaa u bannaan qofkii inuu wax cuno oo wax cabo oo xaaskiisa la kulmo ilaa inta waagu ka baryay ilaa inta waagu ka baryayo wuxuu xaqu leeyahay inuu wax iska cuno wax iska cabo ilaa inta waagu ka dilaacayo faidaa dalaca alfajr hadduu waagu baryo wa fii famihi طacaam isagoo afkiisa ay cunta ku jirto wajaba calayhi an yalfido inuu iska tufo ayaa waajib ku ah ow kaana mujaamican ama xaaskiisa ayuu la- la kulmayey wajaba calayhi an yanzica inuu ka siibto ayaa waajib ku ah fain lafada aw nazaca haddii uu tufo wixii afkiisa ku jiray xaaskiina uu ka siibto faraha ka qaado saxa sawmuhu soonkiisu waa ansaxaya wain talaca maa fii famihi haddii uu liqo wixii afkiisa ku jiray min طacaamin cunto ah mukhtaaran isagoo doortay aw istadaama ama uu ku sii daa'imo aljimaac galmadii uu iska sii wato aftara waa uu afuraya jumhuur culamaa saasay leeyihin wuu afuraya hadduu qofkii markii waagu bariyo haddii uu wixii uu afka ku hayey uu liqo hadduu waagu baryo isagoo wax cunaya wixii afka ku sooyay ha tufo xaaskiisana faraha ka qaado culimmada qaar waxay leeyihiin maya waxa afkiisa ku jira iyo intaa ha iska dhammaysto ayay culimmada qaarna leeyihiin laakiin jumhuuru culamaa sida loo badan yahay waxaa weeye mar haddii waagi bariyey waa inuu xaaskiina faraha ka qaado cuntadiina waa inuu faraha ka qaado weeye waxaa kaloo aan soonkiisa waxba yeelaynin gabadhii hadday habeenkii daahir noqoto habeenkii hadday daahir noqto xaydkii amba nifaaskii oo dhiiggii uu ka go'o oo dabadeedna waxaa u bannaan inay maydhigii dib u dhigto ayaa u bannaan oo dabeedna ay waa bariisato iyada oo sooman dabeedna ay subaxii maydhato iyadan soonkeeda waxba ka noqon maayo gabadhi habeenkiibuu caadadii iyo dhiiggii ka go'een ama kii dhalmada ama kii markaa caadada ahayd dabadeedna habeenkii bay niyootay soonkeedii waa iska niyoonaysaa iyadoo maydhan bay sii niyoonaysaa dabeedna subaxii markuu waagu baryay bay iska maydhatay soonkeedu waxba ka noqon maayo marka arrimaha aynu soo sheegnay waxa weeyaan arrimaha aan qofka soonkiisa aan waxba ka yeelaynin ee la doonayo qofku inuu ogaado wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بإسلامي وإيماني أضاء